maxamedow wadanka maraykanka iyo wadanka iran waxay isweydaarsadeen maxaabiis maxaabiis shan qof gaadhaya ayaa waxaa lagu haystay wadanka iran muddo shan sano ka badan marka administration kasta ama maamul kasta oo maraykanka yimaada intaa waktigaa la hayay waa lagu eedeynayay oo dadkii eheladii dadkaa xidhan ku xidhan wadanka iran ee maraykanka ahaa iyo qoysaskii aada iyo aad bay culays u saarayeen dowladda maraykanku inay arrintaas ka qayb qaadato si mug leh inay kusii dayso oo iyagoo janallo kala duwan u maraya arrintaa finally markaa maanta oo isniinah ayaa shantii maraykanka ahayd laga soo daayay waddanka iran waxay yimaadeen qatar halkaasna diyaarad baa dooxa lagaga soo qaaday uu leeyahay waddanka maraykanku marka faamiladoodiina markaa way la midoobeen marka runtii waxay ahayd arrin maamulka biden oo aada ugu howlanaa waxaa kale oo jirta shan kale oo iranian ah oo lagu haystay waddanka maraykanka xabsiyada ku yaala marka iyagana waa la sii daayay oo sidaasaa labada dhinac ay u kala bedesheen dhinac walba maxaabiistii u hayay waan gartay lacag baa iyaduna jirta meesha waxaa la yidhi ilaa lix bilyan oo dollar ayaa iiraan loo sii daayay bal sharaxaad aad naga siisid lacagtan waxay tahay iyo halka ay taale maxamed waxaa jirta lacag lix bilyan oo dollar ah oo saleed saliidda iiraan ay adduunka ka gadanaysay ku saabsanayd lacagtaa saliidda asalkeeda ka timi waxaa hor istaagay oo waxay taale bangiyada waddanka south korea la yidhaahdo marka meeshii ay ahayd in loo soo diro lacagta iran ayaa waxaa culays ku saaray waddanka maraykanku wuxuu culays saaray waddanka south korea isagoo markaa cunuqabatayn uu ku soo rogay waddanka maraykan waddanka iran ugu digay inaan lacagta ayna heli karin marka lacagtaasi lacag iska forosgaraysan bay ahayd akoon ku jirta waddanka south korea ah south koreana markaa iyada oo tixgelinaysa xidhiirka ay la leedahay maraykanka way diiday lacagta iran inay usii dayso muddo sanado badana bay lacagtaasi halkaa taalay marka dhiilka ay wada galeen maraykanka iyo waddanka iran ee la isku weydaarsanayay maxaabiista waxaa ku jiray lacagta lixda bilyan ah ee akoomada south korea taalla in loo sii daayo waddanka iran si uu ugu isticmaalo waxyaabaha kaalmada bini aadanka ah ee dhakhaatiirta iyo iyo dadka runtii dhaqaalahooda hooseeya iyo arrimaha kaalmo bili aadanimaba maraykanku ku tilmaamay marka lacagtaana dhiilkay ka mid ahayd la wada gaadhay waana loo sii daayay lacagta iran waan gartay sida wararku sheegayaan dalka qatar ayaa dhexdhexaadiyey oo keenay labada dhinac inay arrimaha ku heshiiyaan haddaynu usoo noqono siyaasadda gudaha ee maraykanka xisbiga jamhuuriga xubnihiisu aad bay u dhaleeceeyeen maamulka madaxweyne biden iyagoo ku tilmaamay inuu maaratay wadaxaajood la galay waddan cadow ah arrintaas inay sii dhiirigelin karto in maxaabiis kale iyo dad kale uu sii aftoobo marka bal xubnaha dhaleeceynta gaarkaa u jeediyey biden iyo waxay yidhahdeen dad noo sheegsid runtii waxaa xusid mudan waddanka maraykanka iyo iran muddo afartan sano iyo ka badaba ka badanba ah wax xidhiidh ah oo daaragti ah oo labada waddan ah may lahayn marka arrin walba oo waddanka kale waddanka kale ka gasha waddan saddexaad unbuu u isticmaalayay inay arrintaas soo dhammayso marka waa sax qatar arrintaas iyadaa runtii soo dhammaysay arrintaasi markii ay dhacday xisbiga republicanka ragga ugu waaweyn oo donald trump uu ka mid yahay iyo mark mcconnell iyo waxay u soo jeediyeen maamulka biden runtii cambaarayn weyn oo ay ku cambaaraynayaan in uu dhiilkaas sameeyo ama arrintaas uu uu galo iyaga oo ku andacoonaya waddanka iran inuu yahay waddan argagixisada taageera lacagtaas haddii uu helo inuu u isticmaali doono inuu american adduunka meelay ka joogaan ma dadka maraykankii uu qabsado in uu sameeyo inuu dad kale hostage u haysto in lagu dhiirigelinayo inuu falalkii argagixiso adduunka uu ka sii wado marka kolleyna waktigii doorashaduna wuu soo dhow yahay ee maraykanka kambayinkii baana hadda lagu jiraa bilowgiisii hore marka waxaad moodaa xisbiga republicanka raggaa ugu waaweyn iyo rag badan oo runtii ka mid ah xisbiga republicanku inay uga faa'iidaysanayeen arrintan dhirbaaxo ay la dhacaan maamulka biden si ay uga jeediyaan ama ama cod uga helaan dadka maraykanka ah marka waxaad moodaysa runtii aad iyo aad bay arrintaa u naqdiyeen wayna ka soo hor jeesteen waxayna sheegeen in waddanka maraykanku maamulkiisu uu dhiiri gelinayo argagixisada caalamiga ah iyo waddan lagu yaqaano inuu argagixisada taageero arrintaasi marka guruubyana waa uga hadleen shaksiyaadna waa uga hadleen runtiina aad bay halkaa u xoqeen laakiin maamulku wuu isdifaacay wuxuuna isku difaacay in eheladii iyo qaraabadii iyo dadkani ay ka dhasheen muddo dheer ay ka codsanayeen in si uun dadkaa loo soo furto arrintan lacagta six bilyan-ka ana wuxuu maamulku ku tilmaamay arrimo xagga bini-aadanimada ah inay u isticmaali doonaan oo marba in loo sii dayn doono lamana socon doono marka kolleyba arrin siyaasiyan ah bay u ekayd oo qoloba si ay rabto inay uga faa'iidaysato